wacan dhegaystayaal waa barnaamijka dareenka bulshada barnaamijka dareenka bulshada toddobaad walba wuxuu idinkaga imaadaa mid ka mid ah gobollada dalka soomaaliya waxaana maanta barnaamijka uu idinkaga imaanayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka waxaan uga hadlaynaa arrinta muranka xildhibaanada loo sameeyey maamulka jubba oo muddooyinkii ugu dambeeyey ahayd hadalhaynta ugu badan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaan ku sugannahay haatan xaafadda cadaada oo aan barnaamijka ku qabanayno waxaa ila jooga idris cabdi dhakhtar oo isaguo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada baydhabo xasan cusmaan axmed oo ah abwaan soomaaliyeed oo isaguna ku sugan magaalada baydhabo iyo shariif haadley waxaa ugu horrayntii hadlay idris
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه horta soomaalida sideedaba بسم الله الرحمن الرحيم soomaalida laba waay horta waa kuwa xaq ku taagan oo xaqoodii inay ka hadlaan la rabay oo dulmi u taagan ama dulmi taageerayaa jiro kuwa dulmi u taagan oo dulmi taageerayana waa jiraa waxa waaye dhulkan jubbooyinka la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa sidiisaba sabcal ashraaf waaye waa eridan kismaayo jamaama iyo afmadow dhulkaas dad baa deegaankaas iska leh sabca ashraafaa la dhahaa waa dadka waamo joro gollo iyo gabiib dadka la dhahayo waaye tusaale ahaan haddaan kuu soo qaato tuulooyinka meesha hoos imaanaya dhammaan gobolladaas laajada ee tuulooyinkaas waxa waaye dadka deegaankaa iska leh dad aan deegaanka ahayn oo nin kor laga keena ayaa la keenay dadkii hadda deegaankii la siinayaa anigu arrintaa waa ka soo horjeedaa waa arrin aan suurtagal ahayn mana qabi in meeshaasi ay wax ka soo baxayaan waa mahadsantahay idris waxaan siinayaa shariif hadley
run ahaantii horta haddaan ka hadlno arrintan maamulka jubbaland waxaad moodaa in weli soomaaliya ay ka mid tahay dagaaladii ama ahligii weli inay ku jiraan oo la bedelay laakiin ninkii maamul samaysta kolleyba waxaan filayahay in maamulkaasi isagu uu samaystay islamarkaasna gaar uu u yahay wixii ugu soo bixi doonana allahu aclam abwaan xasan waad maqlaysay saaxiibka idris iyo saaxiibka shariif hadley adigana maxaad ka leedahay bismi illahi raxmaan raxiim anugu waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waa dad walaala ah oo wada dhashay dhaqan baan horaan lahayn isku diin baan ahayn isku jinsiyad baan ahayn deegaanka wuu ka wada dhexeeya soomaalida ma aha marka in la yidhaahdo waxa weeyaan ree hebel haan u diidno ama ree hebel haan siino anugu waxaan qabaa soomaalida inaan la kala geynin inaan la kala waxaynin waayo soomaalidu waxay soo martay dhib weyn bay soo martay waxaa jira abwaan gabiyo wuxuu yidhi gaf hadduuba yimaado oo walaalkii kala guuro gacalkii u sokeeyey hadduu goobtaa wada joogo gartanma mid baa lagu goyni buui mise cadaalad baa lagu aamini maamul markii la samaynaya waxa la rabaa cadaalad in la sameeyo in la kala geeya ma aha anugu waxaan qabaa soomaalidu way wada dhalatay waddanka wuu ka wada dhexeeya dadka wuu ka wada dhexeeya deegaanka wuu ka wada dhexeeya waxa weeyaan dadkii iska lahaa meesha ee deganaan jira ee soomaaliyeed ee walaalaha ahayeen kii kor uga yimidna wuula nool in wixiisii la siiyo oon la caburinin oon la waxaynin ayaan anigu qabaan
idris adaan kuusoo laabanay maxaad isdhihi kartaa waad maqlaysaa abwaanka sida uu leeyahay soomaalida dhulka waa uu ka wada dhexeeyaa waa dad walaalo ah suu sheegaya soomaali soomaali waqti ay ahaan jirtay hadda ma kala aha soomaali soomaali soomaali oo dawlado shisheeye ay wataan waaye hadda waxaa baarlamaanka la sheegaya meesha lagu dhisay konton iyo afar xubnood waa hal qabiil waay dadkii oo meesha oo ugu tira badnaa oo deegaanka iska lahaana sagaal iyo laba iyo afar meelahaasaa la kala siiyey arrintaasaan ka soo horjeednaa ma aha mid sharci ah waxa waaye waxaana wata dowladahan deriska ayaa wata barnaamijkaasi waana ugu talagaleen inay soomaali kala dido oo qabiilqabiil iyo aqoomi ay isu disho arrintaasaan ka soo horjeednaa arrin aan raalli ka nahay maaha dadka deegaanka waa la yaqaanaa deegaanada waxaa ka mid ah jamam oo kale kamsuuma sanguuni bulayaaq mugambo faango maanamofo koban araale buulaguduud yoontooy dhulkaas waxaa dega dadka laajidooda fiiri dadka iskaleh mee dad kalaa la keenoyaa sidoo kale maxaa lalehay afmadow waxa waaye dhoble jaldiis taabto qooqaani shaamo diife xaliim cadey cabdila biroole fiiri magaca le fiiri dadkii deegaankaas ugu tira badnaa ayaa laga tegey
run ahaantii soomaaliya oo idilaa haddaan ka hadalnaba gacan ku jirtoba run ahaantii maanta ninkii meel ama buul ama samaysta wuxuu mudan yahay in la ixtiraamo midda kalena maamulada iminka ka jira macnaha waxaad- waxaa ka wadaa in in la ixtiraamo maamulkaas jubba ayuu muday aad iyo aad midowda yurub iyo ee, urur goboleedka igad kulli waa ay ixtiraameen waxay u ixtiraameenna waxya ma- micnaa ku jiro kolley waddankana isagaaba ayuu waxaa waaye waxaaba haystaba macnaha shisheeye oo gacanta ayuu ugu jiraa waddankeena marka in aan dib u soo ceshano ama buulkooba aan dhisane aa ka fiican haya abwaani waad maqlaysaa een, saaxiibada idris iyo shariifaadley fikradahooda Een, labadooda horta waan maqlaa doodooda aniga laakiin ma qabo in meeshaa la kala istaago ma qabo anugu waxaan qabaa in soomaalida laysu soo jiido cid kasta oo wax tabata ama meel dhib ka sheegata in la xalliyo haddii laakiin dhagaha laga furaysto oo qofkii aan la qancinin oon laysu soo jiidin oo walaalnimadii iyo soomaalinimadii iyo wanaaggii iyo sharaftii aan la soo celinin ay soomaalidu lahaan jirtay dee ninna waxuma suuroobayo anu taasaan qaba anu waxaan leeyahay yaa soomaalida yaan laysku dirin ha laysu soo jiido ha laysu soo waxeeyo ciddii wax tabanaysana ha la siiya waxay ka dhiman haya idris sooma wanaagsan in soomaalida la isku soo jiido soomaali horta waxay isugu imaan kartaa marka oo diinta ilaahay la qabsado xarigga ilaahay la qabsado waay qof walba dhulboobu ku jira hadda waa og tahay kismaa ee jubbooyinka intuu axmedoobe meesha qabsaday inta qofoo meesha lagu dilay oo dadka deegaanka iska ahaa aniga xigtidayda hataa qaar ka mid ah meesha lagu dilay wiilaan abti u ahay meesha lagu dilay waxa waaye waa barakicin waaye ninkan oo saaxiibkayga shariifkana wuxuu dhahay ee, do- dowladaha caalamka iyo igada aqoonsatay anaga kuwaas maba aaminsan ilaaha aaminsannahay laakiin waxaan u sheegaa balaayo kor laga keenay waay oo dadka la rabo soomaali gobol gobol in loo kala gooyo laysku diro oo dagaal uusan ka dhammaanin oo wadankana khayraadkiisa la qaatay arrintaasaan ka soo horjeednaa annaga raalli kama nihin in hal qabiil oo konton iyo afar xubnood la siiyo qabiilada kalena oo dadka ugu tira badnaana laga dhigo maxaa la leeyahay tiro yar in la siiyo arrintaas waan ka soo horjeednaa Een, run ahaantii haddaaba waddankaba ee, kheyraadkiisa iyo waxyaabihiisa dhanba mar horaaba la aruursadayba mar horaana la kala qaybsaday oo mar horaaba divile and rule qaybi oo xukun lagu dhuftay Een, marka dabcan waxaa fiican in qofka marka bool u dhisto ama wax uu samaysto in markaasi lagu ixtiraamo annagana mindi mindi ku taag waa laga fiican yahay waxaan soo marnay dhibaatooyin fara badan in aan marka waxaan jecelnahay wadamada kale aan ku daysano oo horumar aan sii samayno
haya abwaani waad maqlaysaa saaxiibada doodooda anugu doodaasi halkaygun baan anu taagnahay anugu horta sideeduba waxaan rabaa soomaali in laysu keeno soomaali meel kasta ay joogto in laysu keeno kuwa qaxay ee barakacay ee qaxootiyada tegey ee halkaa tegey haddii aysan maamulka ku jirin waa la ogyahay degmooyinka magacyo ay leeyihin hadda walaalkay idriis uu tirinaya dad baa deganaa dadkii way barakaceen qaxootiga uma noqon hayo markaa een, guri uma noqon hayo nin walba deegaankiisa ha ku noqdaa la leeyahay markuu soo noqdo haddii dowlad goboleedkii meesha ka jirtay uusan waxba ku yeelanin oon laga qaybgelinin oon dadkii laysu soo jiidin oo ninka kor ka dhawaaqaya iyo ka gudaha aamusan intaba aan laysu keenin anigu waxaan qabaa inuusan waxba hagaagaynin mawqifkaasaan anigu qabaa idris marka laga soo tago cabasho iyo hanjabaad ma jirtaa marka dariiq kale oo aad ku raadinaysaan sidaad xuquuqdiina ku heli lahaydeen saaxiibkeed wuxuu dhahay dadku waa barakaceen dadka ma barakicin waa la barakicinoyaa horta in la ogaado waay dadka deegaankiisa laga barakicinoyaa markuu barakaco oo dagaal sokeeya meesha uu ka dhiso oo xabad ay imaato dil uu imaado oo gurigiisa laga burburiyo ninka waa barakaca waa s- markaan dadka bara- waa la barakicinayaa mee ayaga ma barakicin dadkaas deegaanka waxaa waaye qof walba meeshiisa loo dhaafo aniga ma rabi hadda inaan ee, ee, gaarisa iyo maxaa la dhahayay jigjiga iyo inaan xil kala raadiyo ama meesha aan tago ma rabi aniga laakiin nin ka yimid maxaa la dhahayay bari iyo boosaaso iyo dhulkaas ayaa hadda ninka taa waa wasiirka arrimaha gudaha lagu leeyahay darwiish waxa waaye ma- deegaanka xataa ma kala yaqaan meesha waa la keensaday markan waxa waaye ninaan dadka garanaynin oo meesha u yimid inuu asaga leeyahay adaa iskale la dhahayo waxa waaye ummaddii gumaadaya waxa waaye qof walba meeshiisa lagu ixtiraamo ninkii meesha beer ku leh soomaalida waxa waaye waa isdhex degtaa walaalo waaye isku diin waaye dowladahan shisheeyaa dhibaatada wado ayagaa sameeyey maamul goboleedyadan annaga waa ka soo horjeednaa in la kala gooyey soomaali soomaali awalba waxa waaye shanta soomaaliyeeda lalahay waa la kala gooyey hal hal koonfurtii hartay hadda waxaa loo kala gooyey shan maamul goboleed arrintaasaa ka soo horjeednaa hay hadlay in fikirka idris ay oragtaa Een, idris meelna waa uu ku saxsan yahay meelna waa uu ku qaldan yahay Een, waddanka in la kala gogooyo waan ognahay oo welina la kala gogoyn rabo oo lasii jarjari rabo marka laakiin haddii markaasi la sheegay maamul federaala in la samaysto oo soomaaliya xal kale loo waayo soomaaliya waxaa ka fiican in ay waxyaabihii hore dhan ay kasoo gudubto oo ilowdo oo markaasi iyadu wax nin walba wuxuu samaysan karo abwaan hay horta waan maqlaa walaaladii doodooda hase ahaatee aniga mowqifkaygu horun baan taagnay soomaalidu horta geed hoosta bay wax ku dhammaysan jirta intay isdisho oo islayso oo iswaxayso haddana deegaanka lagu soo noqon jiray boqol intii la kala dilay haddana la waxayn jiray haddii marka la yidhaahdo mindi mindi ku taag ama la yidhahdo maanta anaa meeshii gacanta ku hayo maamulayo waxa weeyaan reebel dhexday ka baxeen iyo reebel dhexday ka baxeen iyo reebel kama qayb qaadanay sidan iyo reebel sidan buu ah horta waxa weeyaan taasi waxba ku hagaagi mayso cadaaladna ma noqonayso anigu waxaan taagnahay soomaalida cid kasta kuwa hadda jubbo waa meeshooda kuwa kale iyagana maamulada samaysanaya in soomaalida laysu keeno oo ciddii dhexda ka baxday loo yeedho oo layidhahdo warkaale ka qayb qaado haddii uu ka qayb qaadan waayena booskiisii loo banneeyo anu taasaan qabaa oo soomaalida laysu keeno oo hal meel laysugu keeno aad bay umahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen idris cabdi dhakhtar xasan cusmaan axmed iyo shariif hadley oo igala qayb gelayay barnaamijka dareenka bulshada tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo